alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa axmed bnu yunus almasri qaala xadahanaa zaa'ida wa ibnu qudaama can muusa ibni abi caaisha can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutba ibnu mascuud qaala dakaltu waxaan u galay calaa caaisha faqultu waxaan ku uhi alaa tuxadisiinii miyaanad iiga warramahayn can maradi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xanuunkiisii qaalat waxay tidhi balaa waa kaaga warramayaa taqula nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa cuslaaday oo bimacnaa waxa uu awoodi waayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yimaado masaajidka oo salaatu ljamaaca uu ka soo qeyb galo faqaala wuxuu ihi rasuulku asalla annaasu dadkii miyay tukadeen qulnaa waxaan idhi laa maya oo dadkii waa sugayeen waxay islahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa intaasoo uu soo kaco hum iyagu yantadiruunaka waa ku sugayaan qaala wuxuu ihi rasuulku dacuu lii waxaad ii dhigtaan maa-an biyo fi lmikhdabi weelka mikhdabka la yidhaahdo ama tashtiga dharka lagu maydho kaasi biyo igu shuba qaalat waxay tidhi fafacalnaa sidaasaanu samaynay faاktasala waa maydhay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam fadahaba wuxuu u qastiyey liyanuu'a si uu u hinqado ama u kaco faugmiya calayhi waa miyir doorsoomay uma dabeetana afaaqa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa soo mieraabay oo koomadii buu ka soo baxay faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi asalla annaasu dadkii miyay tukadeen qulnaa waxaanu idhi laa maya hum iyagu yantadiruunaka waa ku sugayaan yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi dacuu liya maa-an fi lmikhdabi qaalat faqacada waa fadhiistay yacanaa dharka weelka lagu maydho ayuu ku dhex fadhiistay faاktasala waa maydhe uma dabeetana dahaba waa u qastiyey liyanuu'a suu u kaco fauqmiya calayhi haddana waa miyir doorsoomay uma afaaqa waa soo miiraabay faqaal asalla annaasu qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allah faqaala dacuu liya idhiga maa anbiyo fi lmikhdabi faqacada waa ku dhex fadhiisto faاktasala waa maydhay uma dahaba liyanuu'a fauqmiya calayh uma afaaqa haddana waa soo miiraabay faqaala asalla annaas faqulnaa laa hum yantadiruunaka waa ku sugaya yaa rasuula allah waannaasu dadkiina cukuufun kuwa fadhiya ahayn fi lmasjid yantadiruuna iyagoo sugaaya annabiya calayhi asalaam lisalaati alcishaai ilaakhira cishaa'iga dambe salaadiisa awgeed marka xadiidka intaa hore waxaynu ka qaadanaynaa awalan iqmaaga ama miyir doorsoonku inuu ku bannaan yahay ambiyada liannahu shabiihun binnowm waayo waxa uu shabahaa hurdada waana maradun min alamraad waana xanuun xanuunada ka mida bikhilaafi aljunuun falam yajuz calayhim liannahu naqsun laakiin waali kuma banaana ambiyada waayo waalidu waa nuqsaan xagga caqliga weeye oo ka hor imanaysa amaanada waxyiga iyo fariinta ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo dhiibay waxaa kaloo xadiidka fuqahadu ay ka qaateen masalada ah istixbaabu liqtisaali min aliqmaa inay tahay mid mustaxaba ama sunno ah qofku marka uu miyir doorsoome miyir doorsoonka uu ka soo tooso inuu maydho waana sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u maydhanayey wa fiihi xirsu nabiyi calayhi salaatu wasalaam calaa xuduuri salaati aljamaaca rasuulku siduu ugu dadaalayay salaatu ljamaaca inuu ka qeyb galo ayaa xadiidku tusinayaa oo muxaawalaadka iyo isku dayadaasoo dhan rasuulku wuxuu u sameeyey siduu salaada uga qeyb geli lahaa waxaa kaloo laga qaadanaya jamaacatu lmasjid haddii ay inuu rajaynayaan ama ay filayaan imaamkii inuu imanayo inay sugaan sida ay saxaabadu u sugayeen waannaasu cukuufun fi lmasjid yantadiruuna nabiya calayhi asalaam lisalaati alcishaai ila aakhira waxaa shardi taa waa waktigu inaanu dayiq ahayn ama cidhiidhi aanu gelin oo salaada cishaa'idee waktigeeda ayaa ballaadhan fa arsala waa diray annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku macanaa rasuulan buu diray ama axada min annaas ayuu diray ilaa abi bakrin buu u diray bian yusalliya biannaas ee yaamuruhu isagoo faraya bian yusalliya inuu tukiyo binnaasi dadka faataahu fa aataahu arasuulu kii loo soo diray baa u yimi abubakar faqaala yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yaamuruka wuxuu ku farayaa an tusalliya binnaasi dadka inaad tukiso halkaa markaa waxaa ku jirta masala usuuliya ama usuulu lfiqiga oo ah hal ilamru biاlamri amrun haddii qofka la amro inuu cid kale wax faro ama amro ciddaa kalema war la gaadhsiiyuunbuu amarkii ku noqonayaa mise amar buu noqonayaa sida raajixana waa inuu amar noqonayo weeye faqaala abu bakrin waxa uu yidhi wa kaana wuxa abubakar rajula nin raqiiqan qalbi jilicsan yaa cumaru cumarow salli binnaasi dadka tuki taana waxaa laga qaatay imaamka raatibka ama naa'ibkiisu inuu cid kale isna usii igman karo salaada waxa weeyaan tukinteeda walihaada waa abubakar oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray dadka inuu tukiyo ayaa cumar ibnu khadaab ku yidhi yaa cumaru salli binnaas faqaala lahu cumar cumar wuxuu yihi anta adiga ayaa axaqu mudan bidalika imaamada dadka inaad tukiso fasallaa abu bakrin abubakar baa tuki tukaday oo dadkana tukiyey tilka alayaam maalmahaas uma dabeetana ina nabiya sala allahu calayh wasalam wajada wuxuu ka dareemay min nafsihi khifatan buu ka dareemay waxoogay fudayda fakharaja waa soo baxay rasuulku bayna rajulayni laba nin isagoo ku dhex jira axaduhumaa midkood alcabaas uu yahay rasuulka adeerkiia lisalaati duhri buu usoo baxay salaadii duhur abubakar waxaala abubakar abubakarna yusallii binnaas dadkii uu tukinayo falamaa ra'aahu markuu arkay abubakrin dahaba abubakar waa u qasdiyey liyata'ahara si uu dib ugu joogsado rasuulka ugu banneeyo fa awmaa ilayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa u ishaaray bian laa yata'ahara inaanu dib u joogsan qaala wuxuuhi rasuulku ajlisaanii fadhiisiya ilaa janbihi dhinaciisa faajlasaahu waa fadhiisiiyeen ilaa janbi abi bakrin abubakr dhinaciisa qaala wuxuu uhi fajacala wuxuu gudagalay abubakrin yusallii inuu tukado wahuwa isagoo ya'tamu ku dayanaya bisalaati nabiyi sala allahu calayh wasalam oo ma'muuma wannaasu dadkuna bisalaati abi bakrin salaada abubakar bay sii eeganayeen waannabiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalam qaacidun mid fadhiya ayuu ahaa marka xadiidkan horena waa inoo soo maray baabu xaddi lmariidi an yashhada aljamaaca oo qofka mariidka ama xanuunsanaya imaatinka jamaacadu uu dhibayo ruksa ayaa loo siiyey inuu gurigiisa iskaga tukado laakiin hadduu isi soo kalifo uu yimaado salaaddu inay sidaasi ku ansaxayso ayaa xadiidku uu tilmaamay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo lagu garba jiro ayaa uu yimi oo salaatu ljamaaca uu ka soo qeyb galay waxyaabaha marka ama arrimahaasaa rasuulku u yeelayna waxaa ka mid ah si uu u muujiyo mansilada iyo ahamiyadda ay leedahay salaatu ljamaaca a'imada dadka tukinaya cudurdaar yar oo kasta sababtiisii aanay ugu habsaamin oo ay intaa ay markaa iskalifi karayaan ay isu soo kalifaan dadka si ay u tukiyaan waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaatay ama laga faa'iidaystay xarakada yar ee salaada dhexeeda la sameeyey hay-ada salaada aan ka hor iman ahayn inaan salaada waxba yeelahayn falamaa ra'aahu abu bakrin dahaba liyata'ahara ayaa laga faa'idaystay waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaystay qofka musalliga in lala hadli karo laakiin in lala hadliyo in loo ishaaro tilmaan lagula hadlo in tilmaan lagula hadlo ayaa mudan walihaada ba abubakar tilmaan uu kula hadlay markaa taasina waxay ka dhalatay rasuulka oo dhawaaq aan gaadhsiin karahayn mise waxay ka dhalatay qofka tukanaya in lala hadlaa in lala hadla inay ka wanaagsan tahay in ishaaro wax lagu fahamsiiyo waxaa kaloo xadiidka laga qaato horena inoo soo martay imaamka dhinaciisa qofku inuu ku tukan karo licilatin sida safki oo cidhiidhi noqday oo kale ama inuu yahay muballiq ama marka hore inuu halkaasi dee isaguba imaam ahaa oo ixtiraaman wa takriiman lahu iyadoo la ixtiraamayo la maamuusayo imaamkii hore uu yidhi halkaaga waxa weeyaan iska joog culimada qaar waxay u daliishadeen salaadi inay laba imaam yeelan karto oo abubakar imaamkiisu rasuulku u ahaa bay yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam dadkana imaamkooda abubakar buu ahaa laakiin waxaynu horu tilmaanay sida raajixa xoogga badani inay tahay abubakar iyo dada kaleba ma'muumiin inay ahaayeen laakiin abubakar dada kale inuu dheeraa inuu ahaa muballig mid dadka gaadhsiinaya o u gudbinayey salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala cubayd llaahi wuxuu yihi waa cubayd llaahi bni cabdillaahi bni cutba ibni mascuude fadakhaltu waxaan u galay calaa cabdillaahi bni cabaasin faqultu lahu waxaan ku uhi alaa acridu calayka ma kuu bandhigaa maa xadahatnii xadiidkay igu warantay caaisha ee can maradi nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka xanuunkiisii ay iga warantay qaala wuxuu yihi haadkeen facaradtu calayhi waan u bandhigay xadiidaha famaa ankara ma inkirin shay-an shay oo minhu xadiidkaa ka mida ee waa ku waafaqay isaguna hayra hase yeeshee annahu qaala wuxuu yihi asamat laka miyay kuu magacowday alrajula ninka aladii ninkaasoo kaana maca alcabaas cabaas dee la socday oo isaga iyo cabaas uu rasuulu ku dhex jiray qultu waxaa ihi la maya qaala wuxuu yihi huwa caliyun wa caliy bna abi aalib ayuu ahaa ninkaas marka xadiidkan iminka baabkan waxa uu keenay bukhaari raximah llahu tacaala mas'alada ku saabsan inamaa jucila alimaamu liyutama bihi ma calaa cumuumihaaba oo xaalad kastoo uu ku jiro imaamku maamuumkuna wuu kaga dayanaya gaar ahaan haddii imaamkii fadhi uu ku tukado ma'muumkiina ma fadhiisanaya isagoo hadda taagnida awooda mise xadiidkaasi wuxuu leeyahay istitnaa'aat oo waxbaa laga soo reebayaayo waxyaabaha laga soo reebayaana waxaa ka mida miyaa haddii imaamkii uu fadhi ku tukanayo ma'muumkiina taagni uu awoodo inaanu ma'muumku xaaladaasi fadhiisan ahayn ee taagni uu ku tukanayo marka xadiidkan masalada ayaa bukhaari u daliishanaya waana masale aynu fiqi ahaan uga hadli doono qaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha umi lmu'miniina annaha qaalat waxay tidhi sallaa waa tukaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii beyti gurigiisuu ku tukaday wa huwa shaakin isagoo xanuunsanaya oo xanuun ka cabanaya fa sallaa waa tukaday jaalisan isagoo fadhiya wa sallaa waxaa tukaday waraa'ahu waxaa rasuula ku daba tukaday qowmun rag qiyaaman ay qaa'imiina xaale ayiin kuwa taagan fa ashaara ilayhim rasuulku waa uu tilmaamay an ijlisuu isagoo leh fadhiista falama insarafa markii uu salaadii ka baxay qaala wuxuu ihi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelon liyutama bihi si loogu daydo faidaa rakaca markuu rukuuco farkacuu idinkuna rukuuca oo rukuucdiinu rukuucdiisa ha ka dambayso waidaa rafaca marka uu rukuucda ka soo toosana farfacuu intaa dabeed idinkuna ka soo toosa waidaa sallaa markuu tukado jaalisan isagoo fadhiya fasalluu tukada juluusan idinkoo fadhiya marka labada xadiid saaad aragto waa iskhilaafsan yihiin bal waxaa laysku waafajinaya waad maqli doontaa xadiidka hore rasuulku fadhi buu ku tukanaayey saxaabaduna waa taagnaayeen xadiidkanna markii ay taagni ku tukadeen iyadoo rasuulku uu fadhiyo arrintaa rasuulku waa ku qabsaday isagoo salaaddii ku jira ayaabuu u ishaaray isagoo leh fadhiista markii dambena wuxuu faray imaamkoodu hadduu fadhi ku tukado iyaguna inay fadhiistaan walow kaanuu qaadiriina cala alqiyaam kuwa taagnida awoodaba ha noqdaane qaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabin can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa rakiba fuulay farasan fa surica canhu faraskaas ayaa rasuulku uu ka dhacay fajuxisha shiquhu layman waxaa diirku uu ka dhacay dhinaciisa midig fasallaa waa tukaday salaatan salaad min asalawaati salaadihii ka mida wahuwa qaacidun isagoo fadhiya fasallaynaa waanu tukannay waraa'ahu gadaashiisa qucuudan annagoo annaguna fadhina lama insarafa markii salaaddii uu ka baxay baa qaala wuxuu yihi inamaa jucila alimaamu liyutama bihi faidaa sallaa markuu tukada qaa'iman isagoo taagan fasalluu tukada qiyaaman idinkoo taagan ay qaa'imiina faidaa rakaca markuu rukuucana farkacuu waidaa rafaca markuu ka soo toosana farfacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquuluu waxaad tidhaa rabbanaa walaka alxamdu waidaa sallaa markuu tukada qaa'iman isagoo taagan salluu tukada qiyaaman ay qaa'imiin waidaa sallaa markuu tukado jaalisan isagoo fadhiya fasalluu tukada juluusan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiin qaala abuu cabdillaahi wuxuu yihi waa bukhaariye abuu cabdillaahiga meesha lagu sheegaya waa bukhaariye qaala alxumaydiyu xumeydi wuxuu yidhi waa sheekhiisii waa cabdullaahi ibnu zubayr alqurashi weeyi qowluhu ihi idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan huwa arrinkaasi fii maradihi alqadiim xanuunkiisii hore ayay arrintaasi dhacday markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faraska ka dhacay ayuu ku idhi marka imaamku fadhiga uu ku tukada idinkuna fadhiga ku tukada uma dabeetana sallaa waa tukaday bacda daalika intaa dabadeed annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku jaalisan isagoo fadhiya waannaasu iyadoo dadkiina khalfahu ay daba taagan yihiin qiyaaman ay qaa'imiina iyagoo ah kuwo taagan lam ya'murhum ma farin bilqucuudi inay fadhiistaan wainamaa yu'khadu waxaa la qaadanayaa un bilaakhiri ka dambe falaakhiri ka xagga dambaynta ku soo xiga ee min ficli nabiyi sala allahu calayhi wasalam ficilka rasuula ka mida marka labadan xadiid waxaad aragtaa inay iskhilaafsan yihiin waxay markaa isku khilaafsan yihiin labada xadiid xadiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam xanuunkii uu ku dhintay markii uu ku jiray isagoo fadhiyuu saxaabada tukiyey saxaabaduna waa taagnaayeen waa waadix xadiidkan kale ee rasuulku markanuu xanuunsadiyo markanuu faraska ka dhacay rasuulku fadhi buu ku tukaday saxaabadana wuxuu faray marka imaamkoodu uu fadhi ku tukado iyaguna inay fadhiistaan markaa masaladu waxay tahay soo ururiyo imaamkii hadduu yahay caajiz can ilqiyaam mid aan taagnida awoodin maamuumiintiina ay yihiin qaadiriina cala alqiyaam kuwa taagnida awooda horta marka horeba sida ay u tukanayaan bal haynoo timaadee ma ku daba tukan karaan oo maa xukmu asalaati khalfa alcaajiz can bacdi alarkaan ka rukni alqiyaam qofku isagoo arkaantii oo dhan awooda arahaan qiyaamkan iminka aynu ka hadlayno isagoo awooda imaam aan taa awoodin oo caajiz cani ilqiyaami ah ma ku daba tukan karaa ayaa sideedaba la ysku khilaafay oo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen maye kuma kuma daba tukan karo abadan qowlkaasina inuu yahay qowl marduuda waa iska caddahay oo dee axaadiisan baaba radinaysa oo rasuulkoo imaama oo taagnidii isagu aan awoodin ayay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay ku daba tukadeen iyagoo iyagu qiyaamkiiyo taagnida awooda amaa xadiidka odhanaya laa ya'umanna axadun bacdii jaalisan aniga dabaday qofna dadka yaanu tukin isagoo fadhiya xadiidkaasi waa xadiis daciifa weeye jaabir ibnu yaziid aljucfi ninka la idhaahdo oo daciifa ayaa sanadkiisa ku jira mar labaadkana dee waa marfuuc oo min ariiqi shacbi can nabiyi sala allahu alayh wasalam shacbina waa taabici marka labadaa cilaba xadiidku waa leeyahy walihada ba alimaamu shaafici iyo aimo kalaba xadiidkan ay daciifiyeen imaamu shaafici yihi qad calima man ixtaja bihada anahu la xujata fiih lianahu mursal ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابرا الجعفي hadيi xataa u ansixi lahaana xadiidka inaan qofa قiyaamkaan awoodin aan lagu daba tukan karin daliil uma noqdeen waayo laa yaؤumana أxadu bacdii jaalisan laa yaؤumana miyaa mise waa yaanu tukinin laa yaؤumana أxadu bacdii jaalisan mise macnuhu waxa weeye laa yu'amana yaan la tukin axadun axad bacdi dabadeed jaalisan isagoo fadhiya labadaba waa ixtimaalaa axadna yaanu tukin ama axadna yaan la tukin calaa kulli xaal waaba daciif ba hadalkiisaba soo gaabiyo marka xadiidkaa daciifkaa bay xujaysteen qolooyinka yidhi qof rukunkii qiyaamka awooda kuma daba tukan karo qof aan awoodin oo fadhi ku tukanaaya xadiidan saxiixii waxay tusay inuu ku daba tukan karo xadiidkaasina waa daciif sidaasi aada maqashay waayahay culimada markaa yidhi waa ku daba tukan karo haddi ayaa qowlkoodu uu yahay qowlka saxiixa ah ahlucilmiga qaarkoodna waa kala qaadeen oo waxay dhn haduu yahay alimaam lacdam imaamkii weynaa umadda u talinaya ama imaamulxayi uu yahay imaamkii xaafadda haddii uu yahay raatibka ahaa markaasi ayaa ay ku daba tukan karaan calaa kulli xaal isku qaad ahlucilmiga qaarkoodna may kala qaadqaadin imaamulacdam iyo imaamulxayi iyo iyo imaam kala toona sida ibnu rajab fatxulbaariga uu ku tilmaamay waayo sida saxiixi markaa waa inuu ku daba tukan karo aynu u nimaadno markaa masalada kale siduu u tukanaya haddaba imaamkii fadhi buu ku tukanayaa siduu u tukanaya ma fadhiisanaya isaguna isagoo ku camal falaayo wa idaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan mise mar hadduu isagu taagnidii awoodo waa taagnaanaya isagoo ku camal falaya xadiidkan rasuulku markuu maradulmowtkii ku jiray uu fadhiga ku tukaday saxaabaduna ay daba taagnaayeen ahlucilmigu taa lafteeda aqwaal bay ku leeyihiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin mar walba waa istaagaya mar hadduu qiyaamkii awoodo oo fadhiisan maayo waana qowl aimo badan ay ku tegeen minhum shaafici bacd almuxadisiinna waa ku tegeen nacam oo xumaydi iyo alimaam albukhaari iyo ay ka mid yihiin cumuumaad bay markaa daliishadeen sida xadiid cimraan ibni xusein oo kale salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacida oo qofka qof kasta rasuulku wuxuu ku uhi taagni ku tuka falalka fain lam tastatic faqaacidan haddaad taagnida awoodi weydo markaasun fadhiiso dee qofkanina taagnidii waa awoodaa imaamkiisa ayaan awoodina isagu taagnidii waa awoodaa markaa taagnida waa inuu ku tukado waayo sidaynu dhahnaa axaadiidan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi inama jucila alimaamu liyutama bihi faida rakaca farkacuu waida rafaca farfacuu waida sallaa jaalisan fasalluu juluusan dee jawaabta waad aragtaa xumeydi bukhaari uu ka soo naqliyey oo odhanaysa dee axaadiidaasi waa mansuukh waa la nasakha oo waxaa ka dambeeyey in rasuulku calayhi salaatu wasalaam xanuunkii uu kuba dhintayba uu fadhi ku tukaday iyadoo saxaabaduna ay taagan yihiin markaa taas ayaa nasakhday qola halkaasi ayay mariyeen naskhiga looma sallimin oo annasku laa yahbutu bilixtimaal marka lee daliilkaasi waa mansuukh macnaa naskhigu dee wuxuu u baahan yahay arrin cad inuu ku sugnaado iyadoo ay suurtagal tahay labada xadiid in la jamciyo ama la iswaafajiyo dee qun yar layskama yidhaahdo waxa weeyaan waa mansuukh qowlka kale wuxuu leeyahay imaamku haddii uu fadhi ku tukado ma'muumiinta ku daba tukanayaana iyaguna waa inay fadhiistaan a waxaana u daliila waida sallaa jaalisan fasalluu juluusan qowlkaana aimo badan baa ku tegay axmed isxaaq iyo kathiir min muxadith ishaaficiya sida ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan ijmac baaba kusoo naqliyeyba isagu iyo ibn lmundir wakayruhum halkaasa iyaguna waxa weeyaan ay mariyeen bal xadiidkan kale dee ay ma'muumiintu taagnaayeen imaamkooduna uu fadhiyey waxa ay kaga jawaabeenna waynu arki doonaa waxaanay yidhaahdeen arrintaasi inaanay mansuukh ahayn waxaa noogu daliila dee saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ayay ka sugnaatay rasuulka dabadi in iyaga oo markaa awoodo taagnida imaam fadhiya ay ku daba tukadeen oo ay fadhiisteen khamsa min asaxaabay ka sugnaatay buu yihi alimaamu axmed raximah allah waxaa arrintaasi ay ka sugnaatay usayd ibnu xudayr waxay ka sugnaatay jaabir ibni cabdillaahi waxay ka sugnaatay abu hurayra iyo saxaabo kalaba wax markaa lagu caarido amaba se inuu mansuukh yahay xadiidkaasi tusiyana ma haya bu yihi imaamu axmed raximah llah atawarac can alqowli biاnaskh waaya waxaa haddaba isweydiin leh mar haddii la yidhi dee xadiidkaasi mansuukh ma aha waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan oo ficilkaa rasuulkae ka dambeeyey dee naski kuma cadda oo waa ixtimaalaa naski wakayrahu maxaa la isku waafajinayaa imaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu isku waafajiyey labada xadiid in la yidhaahdo imaamku hadduu salaada fadhi ku bilaabo waa in lala fadhiisto maamuumiintuna waa inay fadhiistaan waayo markaa rasuulku u ishaaro u lahaa fadhiista markii dambena uu ku yidhi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan dee fadhi buu salaada ku bilaabay marka hadduu imaamku fadhi ku bilaabo maamuumiintuna waa inay fadhiistaan iyaguna fadhiga ay ku bilaabaan usayd ibnu xudayr baa qoomkiisa tukin jiray inuu tukiyana aada ba u jeclaayeen dabeetana isagoo xanuunsanayuu yimi wuxu hi anuu fadhi mooye taagni kuma tukan karo ee cid kale ha idin tukisa waxay dhahan maya adoo jooga cid kalena tukin mayso haddaba fadhiista buu ihi rax dhaha oo dhulka fadhiista marka fadhi buu ku tukiyey haddii imaamku salaada uu taagni ku bilaabo faطalaca calayhi ljuluus oo fadhigu uu la soo darso liayi sabab min alasbaab waa fadhiistay isagii iyagu ma fadhiisanayaan waa taagnaanaya waana sida xadiidkan uu tusinayo xanuunkii rasuula ka warramaya waayo salaada taagni baa lagu xidhay oo abubakar baa dee salaada sii xidhay sooma fadhigu arrintaasi waa ka dambeeyey waa la soo darsay marka imaamku hadduu salaada taagni ku bilaabo uu fadhiisto fadhiisan maayaan maamuumiintii sida xadiidu caaisha uu tusinayo oo saxaabadii may fadhiisano waa iska sii taagnaayeen hadduu salaada fadhi ku bilaabana waa inay fadhiistaan fadhiga ay kula bilaabaan sidaas ayaa imaamu axmed raximah llahu tacaala labada xadiid uu isku waafajiyey ahlucilmiga qaarkood siyaabo kale isku waafajiyeenoo waxay yidhaahdeen xadiidka hore rasuulku sooma odhan waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan amarkaas inaanu wujuub faa'iideynahayn ee istixbaabun uu faa'iideynayo oo imaamku markuu fadhiisto in la fadhiistaa sunno ay tahay inuu faa'iideynayo ayaa xadiidkan dambe uu ina tusiyey oo si labada xadiid laysku waafajiye xadiidka hore waxaa lagu xambaaraya cala alistixbaab kan dambena rasuulku wuxuu sidan u yeelay libayaani aljawaas si uu u caddeeyo inaanay waajib ahayn maamuumiintu inay fadhiistaan oo ay bannaan tahay imaamkoodii oo fadhiya inay iyagu istaagaan sidaana waa la isku waafajiyey waxaa kaloo culimada qaarkood ay isku waafajiyeen inay yidhaahdeen qowlka horena waa u xusnaye laba imaam baa meesha jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo abubakar tukinayey iyo abuubakaroo dadka kala tukinayey markaa dadkan kale waxay u fadhiisan waayeen dee abubakar oo imaamkoodiiyo iyaga ayaa taagnaa laakiin qowlkaasi inuu yahay qowl laga xoog badan yahay ayaa hore waxa weyan aynu tilmaanay ama aynu ishaara teebaa fiican imaamkii haddii isagu aanu awoodahayn inuu salaadii yimaado oo dadka taagni uu ku tukiyo in uu isagoo fadhiyo tukiyo deetana dee khilaafkaasi uu yimaado layskuba qabsadaba horta ba lagu daba tukan karaa haddiise lagu daba tukado sidee baa loo tukanaya iyo inuu isagu iskaba daayo oo yastaklif oo yastaniib cid kale dadka tuki u idhaa teebaa fiican laa shaka inay fiican tahay si horta khilaafka looga baxo inuu cid kale idhaahaa dadka tuki oo taagni ku tukin karaysa walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam manaa maalintaa waxoogay fudaydka uu iska yaro dareemay mooyaane intii kale oo dhan dee abubakar radia allahu canhu ayaa dadka tukinaayey oo taagni ku tukinaayey qaala baabun mataa yasjudu goormuu sujuudayaa man khalfa alimaami qofka imaamka ku daba tukanaya qaala anasu wuxuu uhi faidaa sajada fasjuduu marka waa xadiidkii anas ee hore inoo soo maray duruqdiisa qaarkood ayaa lafdigaasi uu ku soo arooray oo markaa faidaa sajida markuu sujuudo fasjudu dee fada tacqiib faa'iideynayso sujuuddaadu waa inay dhacdo caqiba sujuud اlimaam sujuudda imaamka dabadeed waa inay dhacdo qala xadaثna msdd ibn msrhd ibn msrbl qala xadaثna yaحya ibn saعيid can sufyaan sufyaan ibn saعيid الthawri qala xadaثani abu isxaaq abu isxaaq الsabiعي qala xadaثani cabdالlahi bn yaزيid cabdالlahi bn yaزيid الkhaطmi صaxaabinimadiisa waa la isku khilaafay waxaa markaa uu ka mid ahaa reer aws ansaar alansaari alawsi waxaanu markaa waktigii cabdullaahi bnu zubayr kuufa ayuu amiir ka ahaa bal qaala xadathani lbara albara ibnu caazib marka waa min riwaayati صaxaabiyin ibni صaxaabi can صaxaabiyin ibni صaxaabi cabdullahi bnu yaziid waa صaxaabi abuhuna waa صaxaabi bara ibnu caazibna waa صaxaabi aabihiina waa waa صaxaabi waa ina صaxaabi oo ina صaxaabi ka warinaya wa huwa غayru kaduubin wa huwa baraano غayru kaduubin waa midaan beenaalo ahayn markaa taa culimada qaarkood baa ishkaal ka keenay oo horta hadalkaa cidda tidhi baa la isku qabsaday culimada qaarkood waxay yidhaahdeen hadalkaa cidda lagu leeyahay baraa ma aha wayo dee baraa waa صaxaabiyo in la yidhaahdo beenaalo ma aha dee ammaan uma ahee bal waxaabay noqon kartaaba xaaladiisa ishkaal gelin karta oo in la idhaahdo beenaalo maaha maxaa sabab u ah ma cid baa inuu beenaalo yahay ku sheegtay waayo waayo haddaa cidda ho hayru kaduubin lagu leeyay waa cabdillahi bnu yaziid bay idhaahdeen oo isaguba waa saxaabiye ishkaalkaad ka cararayseen eed baraa kala cararayseen soo isba ku soo aroori maayo nacam sida صaxiixaana asalku waxa weeye صifaadka manfiga ama صifada xun qofka haddii laga anfiyo amaan ma aha bal mararka qaarkood waxaaba isu bedeli kartaa ceebeyn haddii imika la dhaha tuug ma war ninkaa hebel ha waa nin fiican haye tuug ma aho dadka ma xado mana sinaysto dadkana ma dilo war ader miyadi caaysa misehoodii amaanaysa waa odhanaysaa soo maaha walihaada ba fii xaq illaahi subxaana wa tacaala ilaahay sifaatka xunxun si duuduuban oo mujmala ayuunbu ilaahay isaga fogeeyaa subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun ee xabad xabad uma sheego waayo atafsiil fi nafyi waa naqsi bay dhahaan ahlucilmigu marka qawaacidda alasmaa wa sifaat ay ka warramayaan meel meel bay soo aroortaa iyadoo sifo xun ilaahay si gaara looga anfinayo taasina sabab bay leedahay sababteedu waa in dadka qaarkood ismoodsiin karaan inuu ku sifaysan yahay se wamaa masanaa min luquub samooyinkaa iyo dhulalkaa weynidooda qofku markuu arko iyo muddada yara ilaahay uu ku sameeyey waxaa ku dhici kara tawahum ah waxa waa waxaa dhici karta bu odhan karaa cidda alele ku daashay cidda waxaasoo dhan dhistay marka tawahumkaas si meesha looga saaro ayaa ilahy wuxuuhi wama masanaa min luquub ama sababta sifo xun ilaahay si gaara looga anfiyaa waa in dadka qaarkood dee ay ku sheegeen sida weladka oo kale qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad lakin asalku waxa weeye alaslu wa alijmaalu fi اnnafy wاltafsiilu fi lihbaat waa sifaatka xunxun marka ilaahay laga anfinayo si duuduuban oo guud in loo yidhaahdo ilahay waa ka nasahanyo kuma sifaysna sifaatka wanaagsanna in la tafsiiliyo oo la kala dhigdhigo xabad xabad loo sheego waayo altafsiilu fi nafyi waxaa waa ceeb iyo nuqsaan baabuu dhali karaaba marka calaa kulli xaal asalku iyadoo sidaasi uu yahay haddana in la yidhaahdo huwa hayru kaduub iyadoo cidina aanay been ku sheegin dee dhibaato ma leh oo saxaabadu dee rasuulkaabay ku isticmaalaan abu hureyra waa kii la samictu khaliili asaadiq almasduuq ibnu mascuudna waa kii la xadathanii alsaadiqu almasduuqu oo waxaa looga jeedo hayru kaduub maaha in been laga anfiyo une inuu ahaa mid run lagu yaqaano in la sugo weeyaan ujeedadu oo waxaana dee hadalkan uu sheegaya in xadiidku xadiid sugan inuu yahay si uu usii xoogeeyo ee raawigana cadliyahoo dee beenta ka fog ma aha maqsuudku qaala wuxuu ihi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxaa idaa qaala markuu idhaha samica allahu liman xamida lam yaxni ma leexin jirin axadun axad oo mina annaga naga midii dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca ilaa uu dhaco annabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku saajidan isagoo a mid sujuudsan uma dabeetana naqacu waanu dhacaynay sujuudan annagoo ah kuwa sujuudsanay saajidiina bacdahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadii macnuhu waa maxay macnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu rukuucda kasoo tooso uu doonayo inuu sujuudo ilaa rasuulku uu sujuuda galo midkee dhabarka saa uma soo leexin jirin saasaan u taagnaan jirin ilaa rasuulku sujuudda uu galo riwaayad kale ayaa weliba sii caddeeyey xataa riwaayadda israa'iil can abi isxaaq xataa yadaca jabhatahu cala alard ilaa salaanta ama halkaa uu ku sujuudo dhulka uu dhigo sayaati fii baabi sujuudi sahw wa cinda muslim xataa yasjuda uma yasjuduun fakana laa yaxni axadu mina daro xataa yastatima saajidan markaa taa waxaa laga qaatay qaacido ama daabidu alitimaam walmutaabaca goormaa la odhan karaa qofkaasi imaamkii kamana horeyn oo musaabaqa ma samayn muwaafaqana ma samayn ta'ahurna ma samaynoo kamana dib dhicin ee mutaabacuu sameeye kudayaasha goormaa la odhan karaa waxaa la odhan karaa saas saxaabadu ay yeeleen qofku markuu yeelo sidaasoo maxay ah rukunka aad ku jirta inaanad ka bixin ilaa imaamkaagu rukunka ku xiga uu si dhamaystiran u galo markaasaad mutaabacadii xaqiijisa oo rukunkii ictidaalka saxaabadu kamay bixi jirin ilaa imaamkooda oo rasuulka ahi calayhi salaatu wasalaam rukunka ku xigo sujuudda si dhamaystiran uu galo hadihi hiy almutaabaca waxaanad moodaa maanta inay tahay mafquuda mid aan jirin maanta inay tahay baad moodaa wa aklabu nnaas imaamka haddaanay mar la sujuudin ama aanay qaarkood baasgaleen oona dhaafinba imaamkaoo dhexda sii socda weli sujuuddii aan gaadhin ayay ka daba tagaan hada waa kalad mutaabacadu waa sidaa waa in marka rukunkaa aad ku jirta ka ku xiga uu si dhamaystiran u galo waa inaad aduu kaa ka soo baxin laakiin inta rukunkaa weli aanu gaadhina dhexda uu sii socdo rukunkii uu kaaga yimi ha ka bixin adigu ee ku jir baabu ismi man mid dembigii buu baab ya rafaca raasahu madaxiisa kor u qaaday qabla alimaami imaamka hortii oo ka soo toosay rukuucdii amaba se dee sujuuddii oo xadiidkan waxa uu ku soo arooray sujuudda dee rukuucdiina waa la mid qala qala xadathana shucba wa ibnu xajaaj can moxamed ibni ziyaadin qaala samictu waxaan maqlay aba hurayra wa can inabiyi sala allahu alayh wasalam ka warinaya qaala wuxu uhi rasuulku ama yakshaa amaad waa bimacnaa alaa oo waxa weeyaan waa waa xarfu istiftaax weeyi ama yaksha miyaanu ka baqanayn axadukum midkiin aw ama wuxuu ihi laa yaksha axadukum midkiin miyaanu ka baqahayn idaa rafaca ra'sahu marka madaxiisa kor uu soo qaado qabla alimaami imaamka hortay an yajcala allahu ilaah inuu ka dhigo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxii o yajcala allahu ama ilaahay uu ka dhigo suuratahu suuradiisa suurata ximaarin shakligiisoo dhan inuu ilaahay u bedelo mid dameer miyaanu ka baqan ahayn xadiidkani wuxuu ku cad yahay taxriimu musaabaqati alimaam imaamka in laga hore laga dheereeyo laga horeeyaa inay xaaraan tahay oo laga soo hortooso ama rukuucdii ama sujuuddii ama laga hor rukuuco ama laga hor sujuudo kulluhaa magaca jamcinaya waa musaabaqa weeye waa ka dheereyn imaamkii laga dheereeyey waayo taasi meesha waxay ka saaraysaa itimaamkii layna amray inama jucila alimaam liyu'tama bih itimaamkuna waa bimacna alitibaac almutabicina waa in noqdo khalfa almutabac waxaa raacaya cidda uu raacaya de waa inuu ka dambeeyo weeye arrintaasi inay xaaraan tahay waxaa loo daliishaday dee waciidka an yajcala allahu ra'sahu ra'sa ximaar oo qofka waxaa loogu goodiyey bilmaski baa loogu goodiyey in suuradiisa la bedelo wاlmaskuna waa ashad اlcuquubaati اdunyawiya ciqaabyada adduunyada ka dhaca ka u daran weeye maskigu in qofkii baniga bani aadamkaa daayeer laga dhigo ama doofaar ama laga dhigo waxa weeyaan dameer laga dhigo ay marka arrintaasi waa xaaraan xaaraannimadeedu aada iyo aada u adag tahay marka limaada khusa alximaaru bidikri bay culimadu isweydiiyeen maxaa dameerka sheegista loogu gaar yeelay munaasabada qofka sidan yeelay iyo dameerka ka dhexaysaase maxay tahy waxa ay leeyihin ahlulcilmigu sida ibnu rajab oo kale raxmat ullaahi calayhi liana alximaara ajhalu lxayawaanaati wa abladuhaa dameerku waa ka xayawaanada u jahli badan una doqonsan walihaada ayaa qofka cilmigiisa ku camal fali waaya dameer tusaale looga dhiga mathalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamathali اlximaari yaxmilu asfaara macanaa qofka cilmigiisa caalimkaan cilmigiisa ku camal falin dameer baa tusaale looga dhigay nacam oo cilmigii inuu ilaahay siiyo haddana uu ku camal fali waayey doqonnimadiisa iyo jahluhu billaahi tacaala ayay calaamad u tahay qofkanina si gaara wuxuu dameerka uga sii shabahay dhinaca ah culimmadu waxay idhahdaan alximaaru yarfacu ra'sa wayakfid biduuni macna uu iska foorarsadaa madaxuu kor isaga qaadaa bilaa macno markaa qofkan iska soo toosaaya imaamkii oo rukuucsan ama sujuudsan xaggaana dameerka waa ka shabahay oo soo toositaankiisani imaamkii sujuudda uu kaga imanaya ama rukuucda uu kaga imanaya dee waa bilaa macno waayo ma mar buu imaamka ka dheerayn karaayo salaadda uu ka hor dhamayn karaa soo kolleyba kuma xidhna marka meena caqli daraayn imaamkii kolleyba ilaa salaadda uu ka baxo aanu salaadda ka baxaayen inuu ka dheereeyo oo sujuuddiisao ku jira kasoo tooso ama rukuucdiisao ku jira waxa weya inuu kasoo tooso waayo maskigani ma wax xaqiiqatan u dhici karaba mise waa waxaa looga jeedaa miyaa waa majaazo waxaa looga jeedaa miyaa arrin macnawi oo ah doqon buu noqon inuu doqon noqdo sidaa dameerka oo kale culamada qaarkood baa sa lakin waa qowl daciif waayo miyaanu ka baqanahayn inuu ilaahay doqon ka dhigo sida dameeraha oo kale ayuu dee macnuu noqon laha oo mustaqbal arrintaasi inay ku dhacdo in loogu goodiyey dee arrintana imikaabuu ku dhex jiraa imikaabuu ku dhex jiraa arrintan waxa weeyaan dameerka uu ka shabahay marka in arrintu ay calaa daahirihaa tahay o in maskigaasi uu ku dhaco uu qofkani yahay mid loogu goodiyey ama loogu hanjabay lamana odhan karo dee dad fara badan baa sidaa yeelee manaynaan arag mid wejigiisa dabeer laga dhigay ama suuradiisa suuratu ximaar laga dhigay de waxaa la leeyahy waciidka sidiisaba qof wal oo shaygii dembigii la yidhi cidda samaysa waxaasaa ku dhici doona sameeyey inuu ku dhacaa macanaa shardi maha daruurina maha waciidka adduunye iyo ka aakhiraba oo kawnuhu mumkinan laa yalzam minhu an yaqac kama dhalanaysa taasi oo ilaahay subxaana watacaala cuquubaad fara badan kuwa adduunye kuwa aakhiro addoomihiisa ugu goodiyey maha macnaheedu qof kasta oo sameeya in ciqaabkaasi uu ku dhacaayo maskiguna waa dhaca wax la baciidsan kara maaha inuu dhacayo rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam sayakunu fii ummatii khasfun wa maskun wa qadfun ummadda saddex baa ku dhici doona bui rasuulku mask suuradooda la bedelo qaarkood iyo khasfun in dhulka lala jaro qaarkood iyo qadfun in ciqaab xagga samada lagaga keeno dhagaxaan ciqaab ah ama dee roob qaaluu mataa daka ya rasuul allah arrintaasi goormay dhacaysaa rasuulka ilaahi qaala ida shuribat alkhumuur ida shuribat alkhumuur wa daharat almacaazif waa marka khamriga la cabo la muujisto cabitaankiisa sida sharaabka kale loo cabo oo dadkana aalaat lahwi qalabkan muusiga la dhaha heesaha loo garaaca uu ka dhex muuqdo qaar ku jeeni qaaran oo ama xambaarsan oo kuwa kuba xaragoonaya maanta dhulka islaamka ku arki karta dahara dalik nacam kuwa kaloo dhulka lala gooyeyna waa sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo lagu sameeyey nacam kuwa la maskiyey wayumsaku wayamsaku aakhariina qira'ata wakhanaazira ilaa yawmi alqiyaama markuu khasfiga sheegay rasuulku alayhi salaatu wasalaam arrintaana waa sheegay ahlucilmi waxay ka hadlaan fiqiyan masalada hadduu imaamkiio sujuudsan ka soo horkaco ama isagoo rukuucsan uu ka soo hortooso salaadiisu ma buraysaa mise buri mayso ibnu cumar wuxuu odhan jiray salaadiisu waa buraysaa qofka salaad cusub ha soo bilaabo bacdu lxanaabilana saas ayay ku tegeen lakiin aktaru lfuqahaa waxay ku tegeen salaadiisu inaanay bur ahayn fuqahada badankooda waxaa kaloo la isku khilaafo imaamkii hadduu ka soo hortoosay ma ku noqonayaa mise waa iska taagnaanayaa imaamku ha soo gaadho ha ka daba yimaadee ahlucilmigu waxay u badan yihiin inuu ku noqonayo qaarkood baa waxay dhahaan kuma noqon karo hadduu ku noqdo salaaduba waa ka buraysaayo dee ficil zaa'ida ama dheeraada salaadii inuu ku daray bay noqonaysaa qofka sala salaadiisa ogaan ficil ugu kordhiya aan ka mid ahayna salaaddiisu waa buraysaa bay dhahen laakiin kan xaaladiisu waa ka duwan tahay se horeba inuu ishaaray oo ku noqoshadani dee waa miduu amran yahay waa inuu ku noqdo si uu imaamka uga dambeeyo oo dee itimaamkii ahaa inamaa jucila alimaam liyu'tama bihi uu ugu xaasilo ee waajibka waxa weeyaan ku ahaa baabu imaamati alcabdi xadiidka waxaa laga qaadanaya rasuulku ummadiisa siduu ugu turhaayey ee ugu caddeynaya axkaamta iyo thawaabkaiyo ciqaabka ka ratimaaya xadiidkani wuxuu ina tusiyey musaabaqat limaam inay tahay mamnuuc mafhuumkiisuna wuxuu ina tusinayaa sida matluubkii inay tahay mutaabacatuhu muqaaranada xadiidkani waa ka aamusay imaamkii ma waafaqi karaa oo iyo isaga iyo imaamku afcaasha iskumar ma la iman karaa waa ka aamusay xadiidka lakiin axaadiida kale ee inamaa jucila alimaamu liyutama bihi sheegtay ayaa tusinaysa muqaarano inaanu samayn karin baabu imaamati lcabdi addoonka tukintiisiibuu u baab yahay iyo walmawlaa iyo alcatiiq almawla waxa laha alcabd alcatiiq ama almuctaq addoonka la xoreeyey waa mid addoon ahaan jirayoo la xoreeyey wa kaanat caaishatu caaisha waxayd yaumaha miduu tukiyey cabduha addoonkeedii dhakwaan la odhan jiray min almusxaf buu ka tukin jiray musxafkuu qur-aanka ka akrin jiray wa waladi lbagiyi ay wa imaamati waladi lbagiyi ibnu zinaha imaamadiisa macanaa xukumkeedu waa maxay iyo wala caraabiyi ka reer miyigaah ma tukin karaa dadka reer magaalkaa iyo walghulaami inankii yaraa aladii kaasoo lam yaxtalim aan qaan gaadhin imaamadiisa xukumkeedu waa maxay liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam uu yihi yaumum waxaa tukinaya aqra'uhum akharuhum akhdan kooda u qaadasho badan likitaab illah ilahay kitaabkiisa kooda u qur-aan badan marka bukhaari isagu waxa uu rajaxay waaba inoo sii qadimayba oo ama addoon ha noqdo ama mawle ha noqdo ama waladulbagiyi ha noqdo ama caraabi ha noqdo ama ghulaam ha noqdee yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illahi baan ku ihi bui intaas kusoo gebagabay mar hadduu isagu u qur-aan badan yahay isaga ayaa tukinaya dadkan la sheegay hadday iyagu u qur-aan badan yihiin iyaga ayaa tukinaya xadiidka cumuumkiisa ayaan u daliishaday walaa yumnacu alcabdu addoonkii loo diidi maayo min aljamaacati salaatu ljamaacada bigayri cilatin macnaa sabab la-aan oo sayidka uma banaano inuu addoonkiisa salaatu ljamaaca uu u diido bigayri cila bigayri daruura iyadoo sayidkiisa aan addoonkan inuu haysto salaada uu kala hadha aanay daruura u haynin qala xadaana ibrahim ibn mundir qala xadaana anas ibn ciyaad can cubayd illah ibn cumar alcumari can naafic can ibni cumara qaal lamaa qadima markii uu soo gala ay soo galeen almuhaajiruuna alawaluuna muhaajiriintii hore alcusba meesha alcusba la yidhaahdo waa mawdicun waa meel biqubaa qubaa ku taalle qabla maqdami rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam intaanuu rasuulku iman kaana yaumuhum waxaa tukin jiray muhaajiriintaasi saalimun baa tukin jiray saalim ninkii la odhan jiray oo mawla abi xudayfa ahaa marka mawla abi xudayfa marka laleeyahay iska ilaali abu xudayfa muu xorayn ee waxaa xoraysa imra'atun min alansaar gabadh ansaar ka mida sidee baa haddaba abaaxud abu xudayfe mawle uu ugu noqday wuxuu ugu noqday gabadhaasa waxay ku tidhi waxa weeyaan ij itakid man aradta aw min shita mawla qofkaad doonaysa mawle ka dhigo mawle macnihiisu waa maxay waxaa looga jeedaa addoonka qofka xoreeyaa addoonka qofka xoreeyaa wuxuu xaq u leeyahay addoonkaasi inuu ku dhaxlo bilcasaba casabat lcidqi baa la idhahdaa oo addoonkaasi haddaanu lahayn cid nasab kudha ku dhaxasha ahlulfuruuq iyo ahl iyo casabatoona haddaanu lahayn cidda dhexlaysa dhexalkiisa isu soo taagaysaa waayo waa qofkii xoreeyey walahuna lamana iibin karo lamana hibeyn karo waa inoo iman doonaa insha allah markaa gabadhani waxay tihi anigu walahaaga dooni maayo ilahay daraaddii aan kuu xorey ciddaa doonaysa mawlo ka dhigo hadhow tole ku dhaxasho cid kaloo nasab ahaan kugu dhaxasho haddaanay jirin marka xudayfa saxaabi xudayfa saxaabigaa la odhan jiray buu ayuu mawlo ka dhigtay walihada mawla abi xudayfa loo yihi salim axkaam kaloo cajiibana waa leeyihi oo inoo soo socota insha allah oo ku saabsan qadiyadda radaacu lkabiir isagoo weyn oo garh leh ayaa imra'ata abi xudayfa ay nuujisay oo sida ay hooye ugu noqotay waayo rasuulkay la tashato ay ku tidhi ninkan saalim dee markii hore isagoo yar buu la soo koray dee nin weyn buu noqday abu xudayfana waa nin hinaaso badan saalimna dee waa soo gelaya waa baxaya waa nin gurigii ka tirsan markaa maxaan yeelaa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ardicii rasuulku wuxu uhi nuuji inankaagii ha noqday isagoo garh leh saaxibu lixya ayaa markaa ay nuujisay marka masalo ayaa halaa ka soo baxday oo masalada radaacu lkabiir oo dee xadiidkiisaas wuxuu khilaafsanya xadiida tilmaamaysa radaaca muxarimka inuu yahay ma kaana fi lxawleyn inta labada sannadood hore nuujinta ilmuhu uu ku jiro kala nuujiyo markaa bal masalada xadiidkiisa iyo axaadiidta bal waxaa la isku waafajinayo insha allahu tacala waa inoo iman doontaa wa kaana wuxuu agarahum kooda u fara badan qur'aanan xagga qur-aanka oo nin ka qur-aan badanima jirin markaa dee wuxuu ahaa saalim markaa addoon buu ahaa isagoo addoona ayuu saxaabada tukinaayey weliba kibaaru lmuhaajiriin xataa abubakar baa ku daba tukaday oo markii dambe xataa rasuulku yimi masjidu qubaa la dhisay masjidu qubaa buu tukiyey iyadoo abubakar iyo raggaa waaweyn ay ku daba tukanayaan markaa ilay gabadh ansaara baa xoreysay oo dee markii dambe madiine lasoo galay ayaa la xoreeyey intii ka horreysay wuxuu ahaa addoon buu ahaa isagoo addoon ayaa markaa uu tukinaayey saxaabada ridwaan ullahi calayh adilo kalena dee taa waa ina tusinaysaa oo xadiidka muslim uu warinayo oo naafic ibni cabdilxaaris ninkii la odhan jiray markii cusfaan uu uu kula kulmay cumar ibn khadaab ninkaasoo bara saab uga ahaa magaalada maka waa ku yihi man istacmalta calaa ahli lwaadi waadigan dee safarka aan ku arkay maka ka yimiye yaad mas-uuliyaddii kaga timi reer maka markaasuu yihi ibnu abza su hi man ibnu abza qaala mawla min almawaali weyi markaasu wuxu uhi istakhlafta calayhi mawla ma reer maka oo dee ashraafu alcarab ah ayaadeen nin mawlaa madax uga soo dhigtay qaala inahu qaari'un likitaab illah caalimun bilfaraa'id laba sifaan ku doortay bu uhi horta kitaabka ilaahay waa nin akrin yaqaan qaari wey waana caalimun bilfaraa'id oo xoolana waa u kala dhaxlaya haddii waxa weyaan cida ay dhimato markaasaa cumar uhi ama in qulta hada faqad samictu nabiyakm salى اllahu عalayh wasalama yaquul ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilahay kitaabkan dad buu kor ugu qaadaa marka isagoo addoona inuu tukiyo nacam kibaar almuhaajiriin heerka waxaa gaadhsiiyey cilmiga yarfac illahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat rifcadaasina waa fi dunya wa fi laakhira in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin marba rifcadaada iyo sarayntaada iyo sharaftaada iyo cizadaada haddaad qofti iyo haddaad qoysti iyo haddaad qabiilti iyo haddaad qaran tahay waxay taagnaanaysaa inta kitaabka ilahi aada u jirto sida waxa weyaan xadiidkaasi uu tilmaamayo markaa ninkaasina isagoo mawla ah ayuu reer maka oo dhan madax u ahaa walaa shaka inuu isagu tukinayo salaat ljamaaca qala xadaثna mحamed بن bashاr qala xadaثna yaحyى qala xadaثna شhucbة qala xadaثnii abu tayax عan anasi عan الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaal ismacuu maqla wa atiicuu yeela wa in istucmila xabashiyun madax baa laydinka dhiga xabashi kaana ra'sahu madaxiisa aada moodid zabiibatun anaa xabad zabiiba oo zabiibta xaguu ka ab ka shabaha madaxiisu madax yaryo xabashida waxa la hahda madax yaryaryin awase dee timihiisa ayaa ile waa dad tima adaga timihiisa ayaa ayaa yaryar waad moodaa xabad xabad sabiiboo madaxiisa kasoo taagan xabado waxa weeyaan gooni ay u taagan tahay ama intay isku marmarmaan ayay noqonayaan xabad yaroo zabiiba waxaad moodid oo kale marka xadiidkan ma faraya dadka asamcu waaaca liwulaati lumuur walow xabashiba ha noqdaane wuxuu ka hor imanaya axaadiida kale tilmaamaysa talada inay qurayshi iska leedahay alamru waxa weeyaan liquraysh alkhilaafatu fi quraysh oo ninka ummadda u talle waa inuu quraysh noqdo laakiin waxaa kala jirta xaalatu ikhtiyaar iyo xaalatu idiraar xaaladda ikhtiyaar la leeyahay ma banaana nimaan quraysh ahayn in madax laga dhigto kuwan la yidhi wax doorta ka horane doorashada loo fasaxay xaalatu ikhtiyaar miyay ku jiraan talo nin quraysha inay doortaan miyet baabkaa geli mayno doorashada inaan sharci u aragba qaabkan wax loo dooranayo laakiin doorashadii sharciga ahayd tusaale ahaan baa dalasi ahlulxalli walcaqdigii baa la yidhi ummadda nin u doorta madax u noqda nin quraysha waa inay doortaan sifaadkii kale imaamadana laga helay xaalatulidiraarkuna waxa weeye dee xaalatu takalub hadduu xoog ku qabsado nin meesha aan quraysh ahayn ama sifaadkii imaamadu aanay ku dhammayn xaaladaasaa lagu xambaaraya axaadiidan odhanaysa wa in kaana cabdan xabashiyan riwaayadka qaarkood ay ku soo aroortay mujabdac alatraaf oo sanka iyo labada dhagood iyo dibnaha hadduu doono go-an foolxumo heerkaa ka gaadhay adeeca waa xaalatu lidiraar hadduu xoog ku qabsado oo la odhan maayo haddii adu ay isugu duba dhacdo amarkiiyo nahyiga uu yeesho war ninku quraysh maaha ee naga kiciya oo la dagaalama la odhan maayo oo dagaalkaasi fitnada ka dhalanaysa iyadoo laga hortegayo ayaa isagoon marka hore xaq u lahayn inuu noqdo xaakim ayaa haddana loo dul qaadanaya hadiyo jeeraale su-aalo lasoo qoraa jiro oo masaladan ay xusuusisay ee dhalinyarta qaarkood ay yidhaahdaan waxaad tidhahdaan doorashooyinka noocan ee dimuquraadiyadda ku dhisani sharci ma oo diinta ma waafaqsana haddana ninkii xaakimka ahaa ee doorashada meesha ku yimi waxaad odhanaysaan hadduu muslim yahay yusmac lahu wa yutaac waa sidaa rasuulku yidhi uun xabashi inuu madax noqdaa cinda alikhtiyaar ma banaana laakiin hadduu noqdo isagu talada gacanta uu la helo ismacuu waatiicuu ayuu yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam marka hadduu dariiq khaldan soo maray inqilaab amaba se doorasho amaba aanu dee ehelba u haynoo sifaadkeedii aanu lahayn mar hadduu talada marka hore dariiq khaldan baha soo mareen mar hadduu talada gacanta la helo muslimna uu yahay yusmacu wa yutaac marka xadiidkan baa masalada layskama odhan isagoo waddo khaldan waddadii la naqdinayo laleey waa waddo khaldan haddana markuu meeshii qabsaday taladu isugu duba dhacdo wanaagga ha lagu adeeco iyo macruufka layskama odhane daliil baa sheekhow la ictimaaday ismacuu waaطiicuu wain istacmala xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba marka ismacuu waaطiicoodaas imika waxay daliil u tahay mar haddii la yidhi maqla oo adeeca dee in lagu daba tukanayo ila asalku waxa weeye ninka imaamka ummadda u taliyaa dadka inuu tukiye marka isagoo addoona ayaa lagu daba tukanayaa haddii dadkii isagu madax uu noqdo oo uu qabsado si uu ku qabsadayba wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed